galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabti ah siddeedda bisha februari sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somali com efemyada magaalooyinka qaar idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta cod ku ansixiyey sharciga doorashooyinka tirada guud waa soddon iyo saddex waxaa ogol ku codeeyey toddobiyo labaatan waxaa diiday lix sidaasuuna ansax aqalkuna waa xihan jir waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixinku aynu ku eegayno saddex sano kadib doorashadii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ciidamo qaran lama dhisin oo qaran soomaaliyeed leeyahay oo maanta awood u yeesha inay ka badbaadiyaan ama aysan shabaab halistiis dal ka badbaadiyaan ama aysan mas-uuliyadda kala wareegaan ciidanka amisom
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida
dowladda turkiya ayaa sabtida maanta ah ku hanjabtay inay duqaymo kaga jawaabi doonto haddii xarumaha ciidamadeeda ay ku sugan yihiin ee gobolka idlib ee siiriya mar kale la weeraro sida uu qabo heshiis uu turkigu la galay dalka ruushka oo xulafo muhiim ah u ah madaxweynaha dalkaasi siiriya bashaar al asad turkiya ayaa labaiyo toban goobood oo kormeer ah ka samaysanaya gobolka idlib kuwaasi oo ay uga hortegayaan weerarada ka iman kara ciidamada dowladda siiriya ilaa jimcadii shalay turkiya ayaa dirtay saddex boqol iyo konton gawaarida dagaalka ah iyo kuwa gaashaaman si ay u xoojiyaan ammaanka xarumahaasi sida wakaalada wararka ee dowladdu maamusho ee anadulu ay soo warisay arrintan ayaa timid kadib markii ciidamada ama saraakiisha turkigu ay sheegeen in saddex ka mid a xerooyinkaasi ay hareeyeen ciidamada dowladda ee siiriya madaxweynaha dalka turkiga rajab dayeb erdogan ayaa ka dalbaday dowladda siiriya in ciidankeeda ay kala baxdo goobaha u dhow xarumahan kormeerka ee turkigu uu ku leeyahay gobolka idlib ugu dambeyn dhammaadka bishan februari kadib markii siddeed askari oo turkish ah ay ku dhinteen gantaalo ay isniintii soo tuureen ciidamada rejiimka siiriya
muwaadinkii ugu horreeyey oo maraykan ayaa gudaha dalka shiinaha ugu dhintay caabuqa corona sida ay maanta oo sabti ay xaqiijisay safaaradda maraykanka ee magaalada beijing ee dalka china safaaradda ayaa sheegtay in qofka dhintay oo ah lixdan jir oo lixdii bishan aynu ku guda jirno february ku geeriyooday magaalada wuhan sidoo kale qofkii ugu horreeyey ee u dhashay dalka jaban ayaa isna isla magaaladaasi wuhan ugu dhintay viruskan u eg cudurka oofuureynka oo sida aadkaahi ugu baahaya dalka shiinaha dowladda maraykanka ayaa dhanka kale sheegtay in ay lacag dhan boqol milyan oo dollarka maraykanka ugu daqayso dalka shiinaha iyo waddamada kale uu saameeyey xanuunkan si ay lacagtaasi uga kaashadaan la tacaalidda faafista viruskaasi dalka shiinaha dadka ilaa iyo hadda u dhintay coronavirus waxaa lagu qiyaasay qof musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga berni sanders iyo bed bottigeg ayaa oo natiijo barbaro ah kasoo hooyey codayntii khamiistii ama isniintii lasoo dhaafay ka dhacday gobolka iowa ee dalka maraykanka wajahayana codbixin kale gobolka new hampshire salaasada soo socota ayaa ka qayb galay dood si toos ah telefishinada looga daawanaya habeenkii xalay ee jimcaha ahayd iyadoo ay ka doodayeen dariiqa uu xisbigu wajahayo si looga adkaado madaxweyne donald trump bodegeg oo ah maayarkii hore ee south ben ee gobolka indiana ayaa ah siddeed iyo soddon jir ku cusub masraxa siyaasadda ee heer qaran waxaanuu iska difaacay eedo ah inuusan lahayn khibrad isagoo ku booriyay shacabka maraykanku inay soo saaraan musharax aaminsanka guurista wuxuu ugu yeeray siyaasadihii wakhtigii hore sanders oo ah siddeed iyo toddobaatan jir ayaa ah siyaasi bidix fog ah waxaana uu arkaa bottigeg inuu yahay ninka hogaaminaya musharaxiinta ay loolamayaan isagoo weeraray dhowr mar ninkan da ahaan aad ka uga yar habeenkii xalay doodan ka dhacday magaalada manchester ee gobolka new hampshire wuxuuna ku tilmaamay bottigeg inuu yahay musharaxa matalaya suuqa wall street
hogaamiyaha sare ee iiraan ayatullah cali khomeni ayaa maanta sheegay in jamhuuriyadda islaamiga ahi ee iiraan ay noqoto mid awood leh oo iska waabisa halisaha cadowga islaamar ahaantaasina ka hortagta dagaal khomeni ayaa sheegay in iiraan ay leedahay ciidamo cir oo xoogan inkasta oo tobannaan sano maraykanku ku hayay dalkaasi cadaadis cunuqabatayn tan iyo kacaankii islaamiga ee iiraan ee kii waxa uu sheegay oo uu yidhi waa inaynu noqonnaa kuwo awood xoogan leh si markaasi aanu dagaal u dhicin waa inaynu noqonnaa buu yidhi kuwo awood xoogan leh si markaasi aan u baabiino halista cadowga khamenei ayaa hadalkaasi u sheegay dad isugu soo baxay oo ka mid ahaa ciidamada cirka iyo saraakiishooda hogaamiyaha sare ee iiraan ayaa sheegay in arrintani aanay ahayn hanjabaad ay u dirayaan cidna balse uu yahay mid laga hortegayo halistaasi dalkiisu uu usii ambaqaado nabadgelyadiisa xiisad ayaa ka dhex aloosatay dalalka maraykanka iyo iiraan horaantii bishii januari ee sanadkan kadib markii diyaaradaha droniska maraykanka ay ku dileen magaalada baqhdaad ee ciraaq jenaraal qaasim suleymaani oo ka tirsanaa ciidamada iiraan iiraan ayaa maalmo kadib dhowr gantaal oo ay sheegtay inay ku aargudanayso ku qaaday saldhigyo maraykanku ku lahaa dalka ciraaq
halka wararkaasi aad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aynu ku bilownaya aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta meel mariyey sharcigii doorashooyinka oo wax kabedel lagu sameeyey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho
meelmarinta sharciga doorashooyinka wuxuu xilligan jiheynayaa xaaladda siyaasadda soomaaliya wuxuuna salka u dhigayaa nuuca doorashee dalka ka dhacayso golaha aqalka sare ayaa maanta ka yeeshay akhrintii saddexaad iyadoo xildhibaanadu iska weydiiyeen wax kabedel lagu sameeyey meelaha qaar guddigu xil saarnaa arrintan ayaa ka hor akhriya mudanayaasha meelaha isbeddelka lagu sameeyey iyo aragtida ay dhiibteen sanatarada aqalka sare hanaanka doorasho ee la qaata ayaa ah mid kursi walba loo tartamayo waana hanaanka loo yaqaano hanaanka aqlabiyadda guddiga aqalka sare uxil saarnaa sharciga doorashooyinka ayaa dul istaagay meelaha qaar wax kabedel ay ku soo sameeyeen senator rofesor doctor cusmaan maxamed maxamuud maxamed dufle senatarka ayaa ka hadlay arrinta gobolka banaadir iyo maqaamka magaalada muqdisho wuxuuna soo jeediyey in xuquuqda gobolka banaadir iyo maqaamka magaaladan lagu xuso laguna darohinto sharciyeedkan soo jeedinta waa la tixgeliyey qodobka libiyo tobanaad waxaa loo kordhiyey faqre lixaad oo uu qoran sidaan xuquuqda matalaada aqalka sare ee golaha gobolka banaadir waxaa xer ka soo saaraya labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya senatarka ayaa taageeray soo jeedinta senator ayuub maadaama aysan jirin maxkamad dastuuri ah tala soo jeedinta lama tixgelin eeg jawaabta guddiga ee soo jeedinta senator ayuub ismaaciil qodobka saddex iyo labaatanaad fikradiisa afraad senatarada waxay soo jeedisay in lagu qoro sharciga qoondada haweenka ugu yaraan boqolkiiba soddon tala soo jeedintan waxaa looga jawaabay senator zamzam ibraahim cali ee arrintan la xiriira isla qodobkan senatarku waxay soo jeedisay in kuraasta haweenka labada gole ay keliya haween u tartami karaan arrinta guddiga soo guddigana uu soo siiqeeyo tala soo jeedinta lama tixgelin xeer gaar ah oo ayaa laga soo saari doonaa qoondada kuraasta ayaa lagu sheegi doonaa arrintaas senatarada ayaa taageertay soo jeedinta senator fataag iyadoo xustay in khidmada golaha laga qaadayo la dhimo maadaama ay jiraan gabdho aan isla iska bixi karin isla markaana danaynayo xilka loo tartamayo tala soo jeedinta lama tixgelin ee eeg jawaabta loo soo jeediyey senatar cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag fadhigan waxaa aada uga dhex dooday haweenka ku jira aqalka sare oo diidanaa sharcigan iyagoo dalbanaya in lagu muujiyo qoondada haweenka balse aan lagu soo darin ugu dambeynna waxaa loo qaada cod meelmarsiinta sharciga doorashooyinka waxaana ku dhawaaqay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi tirada guud waa soddon iyo saddex waxaa ogol ku codeeyey toddobiyo labaatan waxaa diiday lix sidaasuuna ansax aqalkuna waa aqalkuna waa xiran yihiin shirka sharcigan ay maanta meel marsiiyeen aqalka sare ee soomaaliya hadda wuxuu dib ugu laaban doonaa golaha shacabka maadaama wax kabedda lagu sameeyey qodobo ay soo gudbiyeen golaha shacabka markii hore cabdulqaadir okey v o a muqdisho aad buu mahadsan yahay cabduqaadir intaadan ka bixin maanta waxa ay ku buuxdaa saddex sano markii la doortay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waana waxaana markii la dooranayey uu sameeyey madaxweynaha soomaaliya ballanqaadiyo wariyaha v o a cabdiqaadir cabdulle ayaan mar kale ka dalbanaya inuu warbixintan inuugu faahfaahiyo ballanqaadyadii madaxweynuhu sameeyey iyo waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaaba aan ilaa hadda qabsoomin hadda waxaa u hara madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo hal sano waxaana maanta u buuxsantay saddex sano saddex sano ka hor ayuu ballanqaadkan ka hor akhriyey mudanayaal uu codkooda martuu ahaa maalinkaasi waxaynu bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee ahaa in shacabka aysan dowladda wada shaqayn lahayn waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin doolar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo wakhtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waxaan bedelayaa dhaqanka siyaasadeed ahaa in xil la iska saa la iska saarin nolosha amniga xildhibaanada waxaynu bedelaynaa in amnigeenna cid kale ay nooga noqoto waxaan bedelaynaa oo kale haddii aad fursad siisaan oo aad oo aad ii aada ii doorataan xilka aan raadinayo hadduu ilaah yidhaahdo in dowladdu awooddeeda ku cabiriso shacabka intay ugu adeegi lahayd dadkaan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurtii waaweyneyd yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal laakiin ma moodid dowladdu inay dagaal ku jirto waxaa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo keliya hal dhinac shabaab baad meeshay rabta weerarta shabaab baa meeshay rabta qarxisa waxaan haynaa oo keliya ama dowladdu ay haysaa tacsi iyo cambaareen dagaalku wuxuu noqonayaa labageesood waa isu tegaynaa ama hadday hadday nabad qaataanna waa fiican tahay haddaysa nabad nabad qaadanna shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xildhibaanada dowladda kulli waa dagaal galaynaa maxaa yeelay nolol nooma diidi karaan nabadna nooma diidi karaan gudoomiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa dul istaagay lix qodob oo uu sheeginay ahayd in wax ka qabto madaxweynaha la doortay dastuurku waa aasaaska ama waa guddhigga ama waa guldhigga dowladnimada soomaaliya waay sababtoo waxa dadka isku haaya heshiiska lagu yahay aragtida siyaasadeed iyo xoogga siyaasadeed waxay isku aaminaan waa waraaqahaas aad arkaysaan oo dastuurka ah adduunkana asagaa wuxuu u yahay foundation ama ama u ah saldhig u ah labo ciidamo qaran lama dhisin oo qaran soomaaliyeed leeyahay oo maanta awood u yeesha inay ka badbaadiyaan ama aysan shabaab halistiis dal ka badbaadiyaan ama aysan mas-uuliyadda kala wareegaan ciidanka amisom waxaa kaloo lala imaanin qorshe amni oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ka wada shaqeeyaan oo looga hortago al-shabaab iyo fikirkiisa guracanna lagu baabi'iyo ayagana dalka laga qabto intoodii nabad ogolna nabad la qaadsiiyo aragtidaasne dowladda lama aysan imaanin wax qorshe amni ah ee dowladda la timid oo qaran ah ma jiro dowladdu wax wadahadal dhab ah lama gelin walaalaheen somalilan lama gelin waa qodobada aasaasiga ah oo dowladda looga fadhiyey si manaysan abuurin kalsooni lagu wada hadlana ma aysan abuurin adaan rabaa ma aysan samaynin heshiisiin ka dhalata saa ogtihiin shanta maamul goboleed markii la dhisay khilaafaada maamul goboleed kasta ka dhashay khilaafaadkaas waxay u baahnaa in maamul goboleed lagu saacido in dib u heshiisiin curashada maamuladaas laga dhex sameeyo iyo dib u heshiisiin guud oo dadka soomaaliya loo sameeyo dowladdu ilaa hadda tilaab uma aysan qaadin midda lixaad waxaa waaye siyaasad arrimo dibadeed oo naga samato bixisa loolanka juqraafi siyaasadeed adduunka kusoo kordhay gobol kusoo kordhay iyo isbedelada guud ahaan geeska afrika dhacaya aragti siyaasadeed oo arrimo dibadeedoo fadhisa oo miisaan leh oon ku samato bixi karnana ma aysan keenin cabdulaahi maxamed shirwac ayaa sheegay in xilligan ay muuqato culayso aan la dheelsan karin marka la eego doorashada soomaaliya iyo khilaafyada maamulada qaar kala dhexeeya dowladda dhexe waxyaabaha hadda dhacaya waad og tahay oo matalan puntland oo kaleeto xafiiskii doorashada waa la xiray isbuucii horaa la xiray shalay madaxweyne saciid dani wuu hadlay fariin adag buu diray oo ah muxuu ah mataqaanaa inuu qaatir bilaahi ka taagan yahay la shaqaynta dowladda federaalka soomaaliya waad dareemeysaa oo qayladhaanta ka yeereysa doolow iyo muxuu ahaa mataqaanaa xadka etoobiya iyo soomaaliya iyo kenya dadka degan reer gado ciidan ayaa lagu sii gurayaa meesha muxuu ahay meel ciidan de lagu sii gurayaana waa meel colaad ay ka aloosan tahay xildhibaan ubax taaliil warsame ayaa iyada dhankeeda qabta in dowladda madaxweyne maxamed cabdulaahi ay qabato shaqa muuqato horta or haddii la yidhaahdo qof walba oo wax qabanaya muxuu qaldayna qalad badan waa laga arkayaa laakiin ani waxay ila tahay inuu waxweyn qabtay madaxweyne walba oo na soo marina waxbuu soo gaarsiiyey dalka qofkii kursiga ku fadhiista kursigii waa hal kursi ummadii oo dhan raggii oo dhan baa wada doonaya inay ku wada fadhiistaan marka qofka haddii loo daayo in waxqabadkiisii wax waqti badan buu gelin lahaa wax walboo la qabto aniga waxaa kaloo aan aada ugu soo dhaweynaya waxqabadkiisa ciidankii oo kala daadsanaa baarlamaankeeni sagaalaad waxaan weynay oo dowlada dowladdii hore aan ku dhaliilaya aan ku dhaliili jiray waxaan weynay tirikoobkii ciidanka waxaan weynay ciidanka guutooyinka ay ka kala tirsan yihiin maanta waxaan ognahay garaamka ciidanka soomaaliyeed qof walba akownkiisa bisha soddonkeeda inuu ugu soo dhaco mushaaraadkii dalka oo dhan in bisha soddonkeeda qof walba uu qaato meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a xaaladda amni ee guud ahaan dalka wasiirka dhallinyarada ciyaaraha khadiijo maxamed diiriye ayaa sheegtay in hadda safar dhulka aysan ku tegi karin deegaan doorashada laga soo doortay jowhar balse saddex sano ku aray ku tagtay safar dhulka ah miyaan tegi karnaa meelihii aan ka nimid anigu shan jeer baan jowhar baan kursigaygu yaallaa shan jeeraan tegey waxaan tegey ergadii markii la xulaayey dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan tegey baarlamaankii markii la xulaayey markii baarlamaanka la dooranayay ba guddoomiyaha guddoomiye jawaari aan iska raacay markaas marka laga reebo lix jeer bay ahayd lix jeer halkaas maran guddoomiye jawaari safarkaa guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle aan u raacay marka laga reebo diiwaangelintiaan tegey marka ergada tegaysay aan soo fiiriyo marka aniga aan registration fiigii aan bixinayaan tegey iyo markaan codka doonanayo shantaba jowhar waxaan maray baabuurkaasaan maray maanta miyaa jowhar la aadi karaa intay jiraan kuwa kale diyaarad itaal aniga aan ku raacaba ma lihi iska dhaaf ergo iyo odaygii ugaas inaan raadiye waxaa la rabaa runta iyo ilkaha waa la caddeeyaa kitaabkii aa marteen inaad ka dhabaysaan cabdulaahi maxamed shurwac ayaa ku baaqa dadku inay isku yimaadaan talo madaxda soomaaliyana wuxuu ugu yeeray in ummadda la hadlaan oo la joojiyo aamusnaanta waxaan ugu baaqayaa in ay dowladda maaragtay aysan arrimahan hadda jira aysan ka aamusin bulshada rayidka odayaasha dhaqanka dadka hantida leh ama muxuu ah mataqaana loo yaqaano ganacsatada culamaaudiinka arrintani arrin meel wanaagsan u socoto uma eka haddii ilaahay baan ka baryaynaa inuu si wanaagsan ka dhigo aamusnaanta dowladduna aad bay waxay u tahay muxuu ah mataqaanaa utunteedii sii xoojinaysaa waa in madaxda dowladdu ay hadlaan xaaladan siday u maareynayaan waa inay mujtamaca soomaaliyeed u sheegaan xaalal aamus ay ma jiro dowladda saddex sano jirsatay ee majaraha uu haya madaxweyne maxamed cabdulaahi hadda waxaa sugaya dhabadh dheer oo qodxa badan marka la eego xaaladda ammaana guud ahaan dalka doorasho dalka ka qabsoomta iyo xalinta khilaafka kala dhexeeya qaar ka mid a maamul goboleedyada cabdulqaadir okey v o a muqdisho
waa tahay haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaana noo haya oo toddobaadkan halkan ka soo jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa toddobaadkan shir jaraa'id ku qabtay magaalada boosaaso waxa uu kaga hadlay khilaafka dowladda federaaliga soomaaliya iyo maamul goboleedyada ka dhexeeya madaxweyne deni ayaa sheegay in puntland ay shir wada tashi arrimaha dowlad dhisidda soomaaliya ay ku qabsan doonaan magaalada garowe bartamaha bisha soo socota saciid deni ayaa ku eedeeyay dowladda dhexe soomaaliya inay faragelin xoogan ku hayso arrimaha maamul goboleedyada waxaad og tihiin ciidamadii loogu talagalay in lagula dagaalamo argagixisada iyo nabaddiidka iyo dadka aan doonayn dowladnimadii xasiloonnida ee dalalka ay noo tababareen in meelihii degganaa oo xasiloonaa ee lagu qabsanayo waxaa ka socda gobolka gedo ee waxa ay xukuumaddu isku raacday inay bulshada reer puntland u soo jeediso in la isugu yimaado shir wada tashi ah oo looga tashanayo aayaha ee puntland iyo mustaqbalka soomaaliya siduu u ekaan lahayd iyo waxyaabaha caqabadda ku noqday dawlad dhiska dalka soomaaliya siday in shan iyo tobanka bisha saddexaad laba kun iyo labaatanka magaalada garowe la isugu yimaado shir wada tashi ah oo ay ka qayb geli doonaan dhammaan golayaasha dawladda heer federaal iyo heer state waxaan ugu baaqaynaa xubnaha labada gole ee dowladda federaalka u matala puntland inay shirkaas ka soo qayb galaan sidoo kale waxa ay halka baaq uga soo jeedinaysaa xukuumadda puntland ee dowladda federaalka ah madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan khayre oo ah iyo labada gole ee baarlamaanka in ay dib u milicsadaan hannaanka dawladdu ay ku socoto oo ay wada tashiga iyo falanqaynta arrimaha xasaasiga ah ay ka wada shaqeeyaan inay ka waantowdo waxyaabaha ay ka samaynayso dadka soomaaliya dhexgallada aan fiicnayn iyo dhaqaalihii dalka oo lagu burburinayo sidii nidaamka dawladnimo loogu cayaari lahaa waxaan u baahannahay arrimahan cakiran inaan ka baxno waxaan u baahannahay heshiis adag oo dhab ah oo aan cid iyo koox iyo qof uusan ku xadgudbi karin oo la ilaaliyo weliba haddii nalaga codsado aan diyaar u nahay inaan deegaanada puntlandna aan aan ku martiqaadno sida ay u tashanayso reer puntland dadka soomaaliyeedna inay u tashadaan kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni eedda ka soo yartay madaxweynaha puntland ayaan ilaayo hadda dowladda federaalka ee soomaaliya ka jawaabin ciidamada sida gaarka ee u tababaran ee dalka kenya ayaa fashiliyey weerar ay kooxda al-shabaab ku qaaday gobolka waqooyi bari dalka kenya weerarkaas ayaa la beegsaday cusbitaal degmada huluqo iyo xarunta shirkadda safaricom ay ka degnayd deegaanka sangoley wuhan waa magaalada toddobaad ugu weyn waddanka shiina waxaana caadiyan ku nool kuwii toban milyan oo qof inkastoo mas-uuliyiintu waddankaasi ay aaminsan yihiin in dadka qaar aysaga bixin magaalada ka hor inta aan la xakamayn dhaqdhaqaaqa oo uusan cudurka coronavirus ka dilaacin halkaas dadka ku nool magaalada wuhan waxaa ka mid ah tiro koobana soomaaliya kuwaasoo la sheegay inay tiradooda gaarayso ku dhowaad konton oo arday u badan soomaalida ku dhaqan magaaladaasi ayaa waxa ay soo direen qayladhaan ay u jeedeen dowladda soomaaliya si markaasi dadka looga daadgureeyo magaalada oo xaaladda xanuunka dilaaga ah coronavirus uu ka soo darayo maalmo maalinta ka dambeysa cabduqaadir maxamed cabdi oo arday wuhan ku dhaqan oo ka hadlayaa dhibaatada iyo xaaladooda sida ay tahay horta dowlad jaamacad anaga jaamacaddaan dhigano qof walba jaamacadda dhigtaa guruuba u samaysay oo magaranaysaa dee ardada caafimaadkoodaana looga looga looga magaranaysaa looga warhayaa oo qofkii xanuunkii ama calaamadihii xanuunkuu kasoo baxo oo kale oo sida ay u caawiyaan isbitaalka ugeeyaan oo kale warar ma jiro meel laisugu soo gubiyo wararka annaga iska iyaga u baarana ama kuwa caalamiga ama kuwa localka dhammaantood magaran ardada ay ku jiraan dhammaantood inta jaamacaddaas joogta marka macalimiintaad la xiriiraysaa inkastoo haddii ay qanda ku qabato aadba qof walba meesha uu degan yahay meel waxaa qalab yar tahay oo adhaga lagu cabirayay buu leeyahay marka kaasa isku eegaysa dhacman karta kaasi waxa uu ahaa cabdiqaadir maxamed cabdi oo ka mid ah ardada soomaalida ku dhaqan magaalada wuhan ee waddanka shiinaha oo cudurka coronavirus uu ka dilaacay dhakhaatiirta wadnaha ee ka howlgalay cisbitaalka gargaar ee magaalada hargeysa ayaa ku guulaystay inay furaan xididada waraabiya wadnaha oo ka xirnaa ku dhowaad toban carruura halka qaarkoodna uu daloolay wadnaha tani waxay ka dambaysay kadib markii dhowaan laga hirgeliyey hargeysa markii ugu horreysay nidaamka daweynta wadna xanuunka barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayaan intaas ku soo gabagabaynayna dhegeystayaal tani kulmi dambe nabadgelyo
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed ismaan haddii aanu halkaasi ku dhaafno markana eegno dalka iyo kenya dadka reer kenya ayaa maanta loo oggolaaday in ay arkaan meydka madaxweynihii hore ee dalkaasi daniel arab moy oo dhowaan halkaasi ku geeriyooday wariyaha v o a intisaar saalax ayaa warkan ka soo dirtay nairobi madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda dalkani kenya siyaasiyiin iyo shacab ayaa saakay aroortii hore waxa ay gaareen xarunta baarlamanka dalka kenya oo la geeyey meydka madaxweynihii hore ee kenya daniel aramoy meydka madaxweynihii labaad ee dalka kenya ayaa saakay aroortii hore waxaa laga qaaday goobta lagu kaydiyo meydka iyadoona la geeyey xarunta dhismaha baarlamanka dalka kenya ee magaalada nairobi kumanaan dadweynaah ayaa isugu soo baxay wadooyinka xarunta baarlamanka si ay u daawadaan meydka daniel aramoy waxaana gebi ahaan maanta la fasaxay shaqooyinkii xafiisyada dowladda guud ahaan waxaa la adkeeyey amniga guud ee dhismaha baarlamanka dalka kenya iyo sidoo kale wadooyinka ku dhowdhow iyadoona dadweynaha loo ogolyahay inay lugeeyaan oo keliya halka dadka doonaya inay daawadaan meydkana safaf dhaardheer ay ku galeen wadooyinka soo gala dhismaha baarlamanka dalka kenya taliyaha ciidamada booliska dalka kenya hillary mutyumbay ayaa waxa uu sheegay in la xiri doono qaar ka mid ah wadooyinka magaalada nairobi maalmaha talaadada iyo arbacada si si habsami lah ay ugu dhacdo aaska qaranka ee loo sameynayo madaxweynihii hore ee dalka kenya daniel arab moy intisaar saalax xuseen v o a nairobi aad bay umahadsanta intisaar dhegeystayaal markan kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka barnaamijka hambalyadu iyo heesahan iraade waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo caashe ibraahim aadan
kusoo dhowaada mar kale dhegaystayaal barnaamijkeena heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahim oo dhambaalka ugu horreeya markiiba haddaan soo qabto anigoon sugaynin waxa uu naga soo gaaray hooyo duniyo cali cabdi iyo khatrooh cabdi aadan sahro cabdi aadan maryam cabdi aadan iyo maxamed cabdi aadan iyo cabdiraxiim cabdi aadan wax dhammaantood iyagoo isku duuban oo reer cabdi aadan ah ay tahaniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan maxamed colaad xasan iyo naciimo cabdi aadan oo ay gabar igu dhalatay afartii bishii janawari hadda uunan kasoo gudubnay ee sanadkan laba kun iyo labaatanka magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka gabadhaas waxaa loo bixiyey taaliyah maxamed colaad waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaar ducada waa xaggiina waa taana u duceynaya taaliyah iyo weliba hooye naciimo taaliya waxaan leeyahay allaha kaa dhigo tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda naciimana waxaan leeyahay umashii isxambaarta allaha kaa dhigo
cashow taaniya taalamida waxay naga soo gaartay hooyo jamiilo isaaq rooble ee dumadiina xasan fiidow naciimo colaad xasan hani colaad xasan tahliil colaad xasan cabdixakiim colaad xasan maryan colaad xasan deeqo colaad xasan sayid cali colaad xasan shamse barre colaad haaruun barre colaad maxamed barre colaad cumar barre colaad iyo faarax barre colaad farxiyo barre colaad iyo luul cabdulaahi xasan axmed cabdulaahi xasan iyo ugu dambeysta cumar cabdulaahi xasan waxaana ay kala joogaan dhammaan muqdisho finland sweden austria iyo germany waxaana ay jecel yihiin inay u taaniyadeeyaan maxamed colaad xasan iyo naciimo cabdi aadan gabadha ugu dhalatay afartii bishii janaayo magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee loo bixiyey taaliya maxamed colaad xasan waxaanay leeyihiin taaliya soo weynow noqotii waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba waxtarta aamiin ayaa leenahay dhambaalkan caasho waxa uu nagu yimid cabdikariin macalin hureyre iyo waxay yidhahdeen cabdiweli macalin hureyre iyo ismaaciil macalin hureyre iyo shariifo macalin hureyre iyo maxamed macalin aweys iyo mawliid macalin daahir iyo ikraan aweys axmed iyo injineer cabdirasaaq maxamed xasan ilyaas sheekh axmed jaamac iyo aamine sheekh axmed jaamac waxayna jecel yihiin taaniyad inay gaarsiiyaan cayduruus sheekh axmed iyo nimco khaliif jeelle oo gabray ugu dhalatay deegaanka budbud waxaana ay leeyihiin gabadhaasi waxaa loo bixiyey adno waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeenna adno waxaa leenahay allah ka dhiga tii soo weynaato oo waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeedaba waxtarta anigan amiin ayaan u raacinayaa bal heesta ugu horreysa barnaamijka ibraahim haddaad soo qabatay waxaan dhegeystayaasheenna u haynaa maxaa dumar dheer tahoo dushaada laygugu shubay waxaan kuu daba socdaa mar walba kuu daydayaa oo aan daalka u maraa waa heesta miyaad dadka iga xigtaa iyo codkii fanaanka cabdirasaaq anshax
waxaan ku daba sodaa mar walba ku daydayaa oo aan daalka u maraa dawaarintaa u jira miyaa dadka iga xigta dawaarintaa u jira miyaa dadka iga xigtaaye maxaan ku daba sodaa mar walba ku daydayaa maxaan ku daba sodaa mar walba ku daydayaa oo aan daalka u maraa dawaarintaa u jira miyaa dadka iga xigtaa dawaarintaa u jira miyaa dadka iga xigtaa wixii aad ii dirtaba maxaan degdeg ugu ordaa wixii aad ii dirtaba maxaan degdeg ugu ordaa dadaal anigu ugu daray waxaan kaa kaa dalbado maxaa buuraa ku dagay wixii aan kaa kaa dalbado maxaa buuraha ku daray kudada oo oo kudada maxaa buuraha ku daray wixii aad ii dirtaba maxaan degdeg ugu ordaa wixii aad ii dirtaba maxaan degdeg ugu ordaa dadaal anigu ku daray waxaan kaa kaa dalbado maxaa buuraha ku dagay waxaan kaa kaa dalbado maxaa buuraha ku daray kudada oo oo kudada maxaa buuraha ku daray
waa tahay miyaad dadka iga xigta iyo fanaanka cabdirasaaq anshax intaas haddaanu ku dhaafnay ibraahinu dhinacii dhambaalada mar kale dhinacaga dhambaalkana wuxuu nooga yimid hooyo aamino xuseen wadaaje iyo aabbe xuseen meydhane iyo ilmo xuseen meydhane iyo maxamed xuseen meydhane gurey iyo ismahaan xuseen meydhane iyo cabdulla xuseen meydhane iyo cabdirashiid xuseen meydhane iyo cabdiqani xuseen meydhane iyo saamiyo xuseen meydhane iyo maxamed sheekh xasan ismaaciil iyo maxamed shaafi sadiiq aadan xidig badri cabdulaahi ibraahim khadar cali warsame axmed yaasiin sheekh xasan ismaaciil maxamed maxamed bucul dumaale ku magac dheer iyo waxay yidhaahdeen cabdiraxiin nuur gendhe iyo sacad maxamed daahir dhammaan qoyska reer xuseen meydhane ee asxaabta waxay jecel yihiin tahniid inay halkan uga diraan amaal xuseen meydhane iyo injineer cabdiqaadir saleemaan cabdi umeyrkood uu ka qabsoomay boorama waxaanay leeyihiin ducadu xagga nameerkiina allaha ka dhigo mid idin hooseeda guur keyr qabaa aamiin ayaan leenahay anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa soo qoray liibaan maxamed shirwac oo degan magaalada muqdisho waxaan halkan hambalyo meher aan u dirayaa buu leeyahay muniir maxamed ducaale wuxuu ku magac dheeryahay muniir aqaa iyo marwadiisa qaaliga buu yidhi samiira cabdi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada kualalambuur ee dalka maleysiya waxaan leeyahay buu yidhi gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu farax arooskiina soo dedeji buu leeyahay waxaan idiin rajaynayaa inaad noqotaan lamaanihii isku waaro ubad khayr qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano waxaa taaniga diraya hooyo xabiibo cali axmed hooyo xalawi cilmi nuur busteeyo maxamed warsame aabe xaashi xiiray samatar cabdi xaashi sabriye galad daahir sabriye xaashi xirsi sabriye bashiir cabdi xiirey iyo waxay yidhahdeen cabdiweli maxamed iyo aweys maxamed eedo shukri daahir guuleed cali mahad maxamuud guuleed dhammaan asxaabtu waxay jecel yihiin iyagoo isku duuban inay taaniyad gaarsiiyaan arwaax xaashi xiirey iyo farxiyo cali karar oo wiil uu ugu dhashay guriceel waxaanay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdixaafid waxaan leenahay cabdixaafid noqo kii soo weynaada waalidkiis dalkiisa iyo dadkiisa waxtara dhambaalkan tahniyaddaahna waxaa diraya dhammaan reer indhacadde geesood oo kale ah aadan faarax sabaad falasdiin iyo sidoo kale caasho canab maryan barni hinda xaawo cali iyo sidoo kale cabdi dhammaantood waa ilmo indhacadde geesood iyo sidoo kale muraayad abshir xajiin waa la yidhi iyo sidoo kale deeq indhacadde geesood iyo maxamed indhacadde geesood iyo qaasim sheekh suleymaan maxamed iyo maxamuud sheekh suleymaan maxamed dhammaan dadkani oo kala jooga maraykanka kanada kenya soomaaliya iyo meelo kale waxay tahniyad iyo bogaadin hawada u marinayaan axmed cabdi maxamed xaaji xirsi iyo marwadiisa nasrah indhacadde geesood oo meherkoodu ka dhacay gobolka mudug gaar ahaan degmada galdogob soddonkii bishii disembar ee hadda uuna dhaaftay ee sanadkan waxay leeyihiin meherkiinna allaha ka dhigo midkii idiin horseeda guur waara oo aad u aydaan ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa hagaag heesta kale haye heesta xigta ee aan soo qabanayo waa heesta halkudhegeedu yahay damiirka anaa iska leh waxaa ku luuqaynaya fanaanka cabdifataax mukhtaar marka dhamac laga dadiyo dhaxaan dab isoo galo anigu doog horaan qabaa anigu doog horaan qabaa anigu doog horaan qabaa anigu doog horaan qabaa korkaa dhamac laga dadiyo dhaxaan dab isoo galo anigu doog horaan qabaa anigu doog horaan qabaa anigu doog horaan qabaa anigu doog horaan qabaa waxaan duluc siridnayniyo berlaxaw siima tago dabuub kuma saaqmi karee jacayl dumar baanaqawaxaan duluc siridnayniyo berlaxaw siima tago dabuub kuma saaqmi karee jacayl dumar baanaqaa dulqaado waan karaa dambaysana waan xeshaa walla dulqaado waan karaa wxiise aniga idaran dantayda ma dhaafsado dadaalka waxaan gabaa markaad daacaday lunto damiirkaan iskaliib waan karaa dambaysana waan xeshaa alla dulqaado waan karaa dambaysana waan xeshaa wixiise aniga idaran dantayda ma dhaafsado dadaalka waxaan gabaa markaad daacaday lunto damiirkaan iskaliib caws dabooliyo marbaan kalluunku sigto anigu did ma horan qabaa anigu did ma horan qabaa oo anigu did ma horan qabaa anigu did ma horan qabaa booraan caws caws dabooliyo marbaan kalluunku sigto anigu did ma horan qabaa anigu did ma horan qabaa anigu did ma horan qabaa
damiirka anaa iskale iyo cabdifataax mukhtaar ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada haddii aan dib ugu noqonno waxaa noo baaqayaa cabdikariin macalin hureyre iyo cabdiweli macalin hureyre iyo ismaaciil macalin hureyre iyo shariifo macalin hureyre maxamed macalin uweys iyo mawliid macalin daahir iyo igraan aweys axmed injineer cabdirasaaq maxamed xasan iyo ilyaas sheekh axmed jaamac aamino axmed jaamac iyo dhammaanba reer jaamac gariir waxa ay kala joogaanna dunida daafeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad hawada u marayaan cayduruus sheekh axmed iyo nimco khaliif jeelle oo gabray ugu dhalatay deegaanka budbud waxaana ay leeyihiin gabadhaas waxaa loo bixiyey adno cayduruus waxaana ay leeyihiin ducadu xaggeena adna soo weynow noqotay waalidkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeedaba anfacda anigana amin ayaa raacinaya dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa soo diray aabe sheekh axmed yaasiin iyo sidoo kale sheekh cabdirasaaq sheekh axmed yaasiin iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed nuur sheekh axmed yaasiin xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdulaahi sheekh axmed yaasiin xaaskiisa iyo caruurtiisa aamine sheekh axmed yaasiin odaygeeda iyo caruurteeda oo kala jooga turkiga uganda iyo gobolka sanaag waxay tahaniyad kaliya laaba u dirayaan iyagoo isku duuban oo weliba farxad ay ku dheehan tahay baa la yidhi mudane baa la yidhi cadnaan cabdiwahaab iyo marwe istaahil cabdiraxmaan axmed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada jigjiga waxaan rabbi idinkaga baryaynaa bay leeyihiin inuu idinkaga dhigo reerkii isku waara awlaad khayr qabtana rabbi ha idinkala siiya bay leeyihiin annaguna waxaan raacinaynaa aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray zahre xasan wehliye iyo caruurteeda cabdirashiid isaaq sumaye isaaq xamdi isaaq iyo cabdifataax isaaq hooyo faadimo xuseen xaawo cabdiqaadir axmed iyo saygeeda cali macalin aadan fatxi cali macalin yasir cali macalin iyo maxamed cali macalin farxiyo cali macalin mustaqiim cali macalin muhiim cali macalin muhanad cali macalin zahro maxamed cabdulaahi iyo yaasiin ibraahim dhammaan waxay jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan hooyo ayaan iyo aabbe cabdiqaadir xasan oo gabaray ugu dhalatay magaalada muqdisho gabadhaas oo loo bixiyey muhiim cabdiqaadir waxaan leenahay muhiim soo weynow noqotay waalidkeed dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda aamiin markana dhegeystayaashan waxaan u cayaaraynaa caasha heestaalku dhigeedu yahay soo ujeeddadeenii codadkii cabdi baadil iyo saade cali
me. minan lixin ubadqayrtaadiyo dhal aayadin
dabaalka gacanteeda ugu dambeeya caasha wuxuu naga soo gaaray liibaan maxamed sharwac iyo xuseen maxamed guuleed iyo ugaas xasan bashiir saciid iyo cadnaan maxamed axmed iyo cabdulaahi axmed aadan saciid maxamed bashiir faranuug xasan xuseen xasan iyo ehelka iyo asxaabta ah waxaana jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan arwaax xaashi samatar iyo farxiye cali karaar oo wiil ugu dhashay guriceel wiilkaas uu loo bixiyey cabdi xaafid arwaax xaashi waxayna leeyihiin noqo kii diintiisa dalkiisa iyo waalidkiiba waxtara aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga ugu dambeynaya ibraahino intaadan heesta ugu dambaysa ee barnaamijka aadan soo qaban annaga oo kale ah baa la yidhi abwaaniinta kale ah baa la yidhi waa taa waa kuwee mawliida mustafe ifiye iyo siciid xasan jicsin iyo cabdiwaaxid cabdi gamaadiid iyo jaamac ismaaciil shube iyo maxamed xasan qudus waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo aan la soo koobi karin hawada u marinayaan boqorka baa la yidhi abwaan nageeye cali khaliif iyo boqoradda baa la yidhi edna cumar macalin oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa bishan aanu ku jirno maaj lixdeedii sanadkan laba kun iyo labaatan eebe ha idinka yeela bay leeyihiin reerkii aqalgalkooda ku gaara bashbash iyo baraare waxaan dhegaystayaal idiin soo xunay heestan jacayl ma hilmaami karo codadkii cabdiqaadir jubba iyo
jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga haggeen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga xaggeen talo kaga hagaaga hayrarta jacaylka iyo haddana hawl deris lanahay hayraarta jacaylka iyo haddana hawl deris lanahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaaginayn hayraarta jacaylka iyo haddana hawl deris lanahay hayraarta jacaylka iyo haddana hawl deris lanahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaaginaynhaddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaageen talo kaga hagaaga haddii arrinigu habsaday xaggeen talo kaga hagaaga
hamada beenay abbahu waxba mahadrade hamadan beenay tidhi abbahu waxba mahagrade haddii xaalkii akaday maxay hibashadu tarta hamadan beenay tidhi abbahu waxba mahagrade hamadan beenay tidhi abbahu waxba mahagrade haddii xaalkii akaday maxay hibashadu tarta haddii arrinigu habsaday
heesta ugu dambaysa degeystayaasheena u ciyaarana waa soo doon codadkii nimco yaasiin iyo cabdiholan id ayhaanan dabcan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo ay idiin soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doonno haddii alla idmo toddobaadka dambe dhammaantiinba waxaan idileenahay sidaas iyo nabadgelyo
waxaan daminada qarsoon daratartala quidhi waxaa dirir suwan kuday daruro igu da'e waxaan daminada qarsoon daratartala quidhi waxaa dirir suwan kuday daruro igu da'e baby balandarso igu daray igu daray dooxawey
intumaantayga degay naftaydii deqayo marnaba marnaba aanan dayn karayn
intuu daad soo rogmaday laftaydii balandarsho igu daray igu daray dooxawey
dayay warka ishqigaygu si durkamo daradadada u nacay
waxaan ka doonay degan degan duurka leenaho dad iyo dunyaba ka go'ay
dayay warka ishqigaygu si durkamo daradadada u nacay
waxaan ka doonay degan degan duurka leenaho dad iyo dunyaba ka go'ay
daralee darwish rageed damirkiyo aayahayga dunida kaan ugu jeclaa dadyo mayla doonataan
daralle habar dugaag darada derisnayo darmaantii aan jeclaa ilaa dootaan ku idhi
daralee darwish rageed damirkiyo aayahayga dunida kaan ugu jeclaa dadyo mayla doonataan
daralle habar dugaag darada derisnayo darmaantii aan jeclaa ilaa dootaan ku idhi
dalabkii aan jeclaayo dayaxi adduunko isodon isodon isodon dodobgale
darmaantii aan jeclaay dayaxii adduunkaay soo deg soo deg soo degaan ku daawaday
heesaasi waxay gabagabo u ahayd barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan dandure iyo caashe ibraahim aadan ayaa inala socodsiinayey sidoo kale barnaamijkaasina wuxuu gabagabo u ahaa guud ahaanba idaacaddeenii galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cusmaan iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo sidoo kale dhinac iskuduburidka uu inoo qaabilsanaa bashiir abikar dhammaanta isku duuban tan iyo todobada fiidnimo dhammaantina waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
warmaantii aan jeclaay dayaxii adduunkaay soo deg soo deg soo degaan ku daawaday
dalabkii aan jeclaayo dayaxi adduunko isodon isodon isodon dodobgale
warmaantii aan jeclaay dayaxii adduunkaay soo deg soo deg soo degaan ku daawaday
isodon isodon isodon dodobgale
soo deg soo deg soo degaan ku
This is